xarunta dowlada hoose ee degmada berebere iyo weliba sirasmeelanka daafaray shalfadheedowka labaatanaad wejijay koowaad ee golo deegaanka degmada berebere kulankan oo ku qayb galeen xildhibaanada golo deegaanka ee degmada iyo weliba lanku aransadaa ee halanhalowka arrimo korontada ku taladowka biihireenada hasaarowka dalaqyada deegaanka si lankumaara mahaanku kooyow dalka banaanshe iyo haanokala oo muhiimad anle bulshada iyo weliba dowlada somalilan ankoreen hokayaa dowlada hoose ee degmada berebere iyo sharaxaad kubi ujeedka kulanka iyo weliba muhiimada laku leeyahay ajandaha shirkeenna ama kalfadhigeenna qodobada artikaliskan ugu talagalnay inaynu maanta ka doodno oo ka kooban afar qodob afartaa qodobo kala noqonaya fulinta iyo hirgelinta qiimo dhimista laydhka in laga dhigo zero point two oo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan uu ku dhawaaqay bishii toddobaad markuu halkanu ku yimi iyo markuu jira ololahaba inaguna wixiina ka khuseeyay hirgelinteeda insha allahu aynu maanta ka doodi doonno haddii laga ka dhigo kaasi waa qodob qodobka limaad waxa weeyaan nidaamka jiska lagu soo kordhiyo maamulka dhulka maadaama dhulku yahay iska xaasxaasi qodobkaana aynu si fiican uga baaraandegi doono systemna ka anfici doona wax badan insha allahu dhulka inoo fududin doona qodobkana si fiican insha allah uga doodi doono qodobka saddexaad ee diyaargarowga haddii baddu xidhanto in bulshada gobolka saaxil lagu caygeliyo kor loo qaado dalaga beeraha iyo dhigashada kaydka maadaama xiliyo dagaal iskaga jiraan barigan dagaal ka socdaan dhanka kale gudoomiyaha degmada berebera iyo weliba sheegay in kulanku useeyiko muhiimad gaara in leh bulshada deegaanada somalilan dhawaaqii madaxweynuhu ku dhawaaqay iyo ballanqaadkii uu madaxweynuhu u sameeyey dadka reer berbera in bisha julaay mutogala oo fulo qiimo dhimistii leerka lagu sameeyey ee ahayd in zero point two laga dhigo maadaama inagun hay-adda fulinaysa awaamiirta madaxweynaha waxaynu hirgelin doonaa aynu fulin doonaa oo aynu muddadaa maalmaha yara ka hadhay bisha aynu ka shaqayn doonaa si dadka reer berbera ay u heli lahaayeen qiimahaas kaasoo ah amar madaxweyne oo madaxweynuhu ku dhawaaqay madaxweynaha waa dastuuri hadalkiisu iyo qoraalkiisu labadaba waa la fulinayaa qodobka labaad eeaynu ka doodi doonaa waxaa weeye maadaama magaaladan berberi ay kobac dhaqaale iyo mid bulshaba ay jiro oo ay sare u socoto muddo dheerna lagu soo shaqaynayay nidaamkii dhulka maadaama dhulku maanta casri yahay oo sare u guuray inaynu u samayno nidaamka t i s-ka laakiin inuu ka duwanaado oo golaha waxaan usoo jeedinayna haddaan fulintii nahay inuu ka duwanaado nidaamka t i s-ku kuwa ay degmooyinka kale isticmaalaan oo uu kaga duwanaado labada qodobe ugu muhiimsan oo ah kow in t i s-ka ay lahaanshihiisa ay degmadu yeelato muddo kasta ha noqotay muddo kooban inuu t i s ka marka la sameeyo ay noqoto hanti iyo xog ay degmadu leedahay oo gacanta ku haysato uu kaga duwanaado qofka muwaadinka ah sidaynu berberaba ku maamulno inaanu dareemin amaana culays ku noqonin mas-uuliyiintii ku qayb galay kulanka shalfadheedowka iyo weliba tanyo ka tilmaamina in yaqeyb kugaadaasa horumarka arrimo bulshada ee dowladda somalilan